ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
markuu muuse ku soo noqday qoladiisii isagoo cadhaysan oo walbahaarsan buu yidhi xumaa waxaad fasheen kadib tegistaydii ma waxaad ka degdegsateen amarka rabbigiin wuxuuna tuuray looxyadii oo soo qabtay madaxa walaalkii isagoo u soo jiidaya xaggiisa haaruun wuxuu yidhi ila hooyow qoladeeni waxay ii arkeen daciif waana i dili gaareen ee ha igu farax gelin cadowga hana igala mid dhigin qolada daalimiinta ah